ururka dhalinyarada ah ee isxilqaan ayaa dayactir ku sameeyey wadadani oo ku taala laanta buula yaquub ee xaafada buundaweyn magaalada beledweyne dhalinyaradan ayaa carabuuxin ku sameeyey wadadani oo hormarta masjidka ugu muhiimsan xaafadaasi taasi oo lahayd godada ay ku dhibaatoon jireen dadka iyo gaadiidkaba gudoomiyaha ururka dhalinyarada isxilqaan magaalada beledweyne daadir ayaa ka warbixiyey wadadani ay ku sameeyeen carabuuxinta waxaa ilaahay subxaana wa tacaala na garadsiiyey inaa wadadan ka shaqayno annaga iyo iska kaashano annaga kaasata annaga ururka dhalinyarada isxilqaan ahaan iyo odayaasha xaafadda iyo culamaa udiinkaba iska kaashanay wadadan maantay saan u qurxan wadadan run ahaantii waxay soo martay heerar kala duwan xiliyada roobabka iyo xiliyada biibaxada ay jiraanba waa rafaad iyo dhibaato badan ayaa lagu qabay teeda kaleetana waxaa waaye masaajidka xaafadana waa ku yaalaa oo markii roob oo jiro kaleeto masaajidkaas lama aadi karo dhibaatooyin badan ayaa lagu qabay xilliga masaajidka lagu soo cibaadeysanaa oo kaleeto waxaa waaye lama aadi karo rafaad ayaa lagu qabay karakeeshin badan waaye alxamdulilah waa dadka xaafadda iyo annaga isxilqaan ahaan ayaa iska kaashanay hadda saan ayay u qurxan tahay halkii kaarikoo lagu shubo hal meel madaxale laga jaraa kaarikadaas waxaa waaye boholey meesha iska ahayd wadada haddana saan ayay u qurxan tahay qaar ka mid ah dadka xaafadda ayaa iyakana dhankooda ka mahad celiyey halkan waxaan ugu mahad celinaynaa wadadii oo masaajidka loo soo marayey ee buuli yaaqoob kutiili oo bonushiyaha abubakar agtiisa ahayd qurunka ahayd oo adulaha kuu diida meel loo soo mara la laasanaa masaajidka alxamdulilah hadda waxaa awala ilaahay ka soko waxaan u mahad celinaynaa dhalinyarta ururka israqaan iyo dhalinyartii xaafadda buuli yaquub oo iska kaashaday oo iska kaashaday odayaashii nabadoonadii iska kaashaday ayaa wadadii hadda waxaa waaye aad bay nadiif noo noqotay kaala arag artideeda quruxdeeda qaabka hadda loo maraayo iyo sidii ay ahaa jirtay ina kaba aa soo geshta caag maahine si kalaa kulmadgelin lagu hado urayaa masaajidka imaanaysa mar salaadii waswasaa jiri jiri waxbaa jiri jiri hadda waxaa waaye alxamdulilah rabbi shukri ilaaha maskale ilaaha mahad iskale midda labaad waxaan ugu mahad celinaa ururka israqaan iyo dhalinyarta xaafadda buuli yaquub alxamdulilah mahad ilaaha iskaleh soo walaalkay hore u sheegay waddada markii hore dhibaan ku qabnay haddana waa fiicantahay alxamdulilah shir rabbialcaalamiin waa nadiif ururka dhalinyarada ishilqaan ururkaasna waa u mahad celinaynaa marka waddada nadiifay noo tahay alxamdulilah shir rabbialcaalamiin iyo odayaasha xaafadda iyo dhalinyarada xaafadda buule yaaqoob gaar ahaan xaafaddan ataxyare waddada halbowley aheyd halbowliin alxamdulilah waa ku guulaysanay mahaddaasna ilaaha iska leh dhallinyaradaasna garab qabatay ayagan kheyr allakheyr allaha siiyo ururka kulley dhallinyarta xaafadda dhammaan ururka isxilqaan maasha allah waa u mahadcelinaynaa baabuurtooda maasha allah wadadan ayaa muhiim u ahayd socodka dadka iyo gaadiidka ee xaafadda buundaweyn ee magaalada beledweyne